munaasabada lagu xusayay kowda luuliya markii dalka soomaaliya uu xornimada qaatay iyo israaca gobolada waqooyi iyo koonfur waxay ka dhacday howlka xarunta gaadiidka booliska ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano saraakiisha dowladda iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay kooxaha fanaaniinta oo qayb ka ahaa munaasabadda ayaa soo bandhigay suugaan ay ku cabirayeen muhiimadda ay leedahay xornimada iyo dhibaatooyinka gumaysiga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta jabuuti aadan xasan aadan oo magaalada muqdisho u yimid munaasabada kowda luuliya inuu kala qaybgalo madaxda iyo shacabka soomaaliyeed ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay inuu ka qaybgalo isagoo wakiil ka ah dowlada jabuuti dabaaldega xuska konton iyo saddex guuradii xurriyadda iyo midowda gobolada dalka soomaaliya waxaan mar kale ku celinayaa inaan ahayn wafdi uu soo diray madaxweyne ismaaciil cumar geelleh oo uu u soo diray inaan idinsoo gaadhsiinno hambalyada iyo bogaadinta iyo tahniyadda ku saabsan dabaaldegga xorriyadda aad maanta halkan u fadhidaan inaan farxaddaa idinkala qayb galno oon idinla wadaagno kama sheekayn karo taariikhda wanaagsan iyo walaalnimada mar walba ka soo dhaxaysay jamhuuriyadda soomaaliya iyo jamhuuriyadda jabuuti ee walaalaha ah abaalka soomaaliya jabuuti u gashay iyo xorriyad raadinteedii wax la macnayn karo ama laga abaal celin karo ama haddaan weligaya dadaalno la dhammayn kara ma aha laakiin waxaan hubnaa jacaylkaasi iyo dadaalka aad u gasheen inaan annaguna ilaa maanta isleenah bal ha la garab joogo walaalihii hadday tahay siyaasad hadday tahay military hadday tahay fan hadday tahay af iyo dhaqan iyo aqoon walaalihiin waa walaalihiin
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa madasha munaasabadda isagoo ka hadlayay wuxuu sheegay in soomaaliya marxaladii ugu adkeed ay marayso isagoona shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u wada istaagaan sidii loo badbaadin lahaa qarannimada soomaaliya runtii waxaa habboon inaan qiranno annana isxusuusinno midnimada iyo gobonnimada soomaaliya sannadadiinna soo dhaafay marka la eego maantay mar ay ka khatar badan tahay ma jirto xaqiiqatan waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed inaan ugu baaqo hawsha badbaadada gobonnimada iyo midnimada soomaaliyeed ma aha dawladda maanta jirtaa keligeed ay ku filan tahay waxay ku dhalatay rabitaanka iyo iskaashiga ummadda soomaaliyeed waxaana looin karaa wadajirka labadooda sidaa la'andigeed ummadda soomaaliyeed meelay joogtada waxaan ugu baaqahayaa inay gacan ka geystaan si loo badbaadiyo gobannimadii dhibta badan loo soo maray iyo midnimada soomaaliya
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyeyey shacabka soomaaliyeed konton iyo saddex guuradii ka soo wareegtay xornimada soomaaliya iyo israaca gobollada waqooyi iyo koonfur madaxweynaha ayaa su-aal weydiiyey shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada konton iyo saddexaad waxaan leeyahay sanadkiisa iyo sannadaha ka dambeeya intaba ku gaara nabad iyo dawladnimo waxaan keliya oon rabaa ummadda soomaaliyeed caalamka daafihiisa kala duwan ee ay ku nool yihiin dhammaanteen waxaan sheegnaa oon ku heesnaa oon ku hadaaqnaa wanaagga dawladnimada iyo jacaylka dalka aan u qabno iyo ixtiraamka iyo qadarinta aan u hayno calanka soomaaliyeed ee na midaynaya su-aashaydu waxay tahay qof walboo soomaali ahow dawladnimadaasi iyo xorriyaddaasi iyo wanaaggaasi maanta way naga dhantaalan yihiine si aad u hesho maxay qiimaha aad ogoshahay inaad bixiso si aad u hesho dawladnimada iyo nabadda iyo cisiga iyo karaamada oo heestii halkan ay nooga qaadeen walaalaheen reer jabuuti ay ku jirtay war maxaanku idhaa xaqiraadna waad ka daasheen qaxootinimona waad ka daasheen dulmi iyo maxaanku idhaha inlays dullaysana waad ka daasheen yacni waxaas intaan ka nimaadoon cagsigeeda helnoon cizo iyo karaamo adduunyada korkeeda aan ku noolaannahay waxay naga xigtaa dawladnimee waa maxay qiimaha inaad bixiso diyaarka kaa ah si aad u hesho dawladnimadaas quruxda badanneh ee dhammaanteen muggaan sifayn tagno aan sida aad iyo aadka u qurux badan aan u sifayn karno ha laga fikiro qof walba waxay ka issaahisho oo ku iibsan lahaa dawladnimadaasi ha ka fikiro aad iyo aad ayaan mar kale mar kale idinku mahad celinaya waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato xorriyaddu ha waarto midnimadu ha soo noqoto dalka iyo dadka iyo diintaba kor ha noqdeen markii khudbooyinka mas-uuliyiinta iyo marti sharafka ay dhammaadeen saqdii dhexe ee xalay laba iyo tobanka ama lix saac habeennimo waxaa la taagay calanka amniga magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey habeennimadii xalay waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo boolisa oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka iyo dadka shacabka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho